نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aan caawa idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin dagaallo xooggan oo u dhexeeya ciidanka dowladda itoobiya iyo jabhadda amxaarada oo ka dhacay qaybo ka mida dalkaas iyo jabhadda faanah oo sheegatay mas-uuliyadda dilka boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda itoobiya ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaaday xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaan hoos taga degmada faafi ee gobolka gaaris dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha weerarkaas ayaad caawa maqli doontaan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga ah ee gado oo ku guulaystay in deegaankooda ay ka hirgeliyaan isbitaal dabooli kara baahida caafimaad ee ay qabaan munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa jimciyadda ixsaan alkhayriya oo mashruuc raashin qaybina ka samaysay deegaano dhaca wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose culimmo iyo waxgarad ka qaybgalay munaasabaddii raashin qaybintaas ayaan caawa idiin haynaa qodobada kale ee faafareebka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a mid ka mid a degmooyinka soo koraya ee wilaayada islaamiga ah ee baay haddaba maxaan kala soconnaa horumarka deegaanka iyo sheekooyinka uu la gaarka yahay waxaan idiin haynaa warbixin amuurtaasi daaran qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeenimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha tobnaad sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaan hoos taga degmada faafi ee gobolka gaaris dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka yumbis ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalka ayaa ahaa mid culus waxaa inta uu dagaalku socday mujaahidiintu gubeen teendho waxayna sidoo kale mujaahidiintu burbur xoogan u geysteen xarunta shirkadda safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda saliibiyadda kenya kuna dhex diilay xerada la weeraray diyaaradda helikabtar ah ayaa xerada soo cagadhigatay taasi oo goobta ka qaaday bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda gurgurte oo wajahaysa cadaadisyo dhaqaale iyo mid siyaasadeed xilli khilaafka ka taagan doorashooyin gaaleedka murtadiinta ee u dhexeeya madaxda kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka uu cirka isku sii shareerayo madaxa kooxda riddadana uu dhowaan duulaan milatari ku qabsaday mid ka mid ah maamul goboleedyada mucaaradka ku ah ayay kooxdaasi ku bilowdeen cadaadisyo dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed oo caalami ah cadaadisyada dhaqaale oo ah tan ugu daran ayaa la soo wariyey in kooxdu wajihi doonto inta aan la gaarin bisha mey ee soo socota xilligaas oo ay ku eg tahay mudaxireedka madaxa kooxda riddada murtad xasan gurgurte waxay ugu yeeraan bankiga adduunka ayaa la soo wariyey in uu hakin doono dhaqaalaha uu ku bixiyo kooxda riddada soomaaliya inta aan la gaarin mey ayaa lala sheegay inay suuragal tahay in la hakiyo taageerada dhaqaale ee uu bankigaasi ku bixiyo kooxda villa soomaaliya diblomaasiyiin xogta laga soo xigtay ayaa tilmaamaya in go-aankan uu dhici karo haddii aysan kooxda riddadu ka laaban dhabaha ay hadda ku socoto heshiisna aan laga gaarin arrimaha doorashooyinka wararku waxay intaasi ku darayaan in qorshahan ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah maamul goboleedyada mucaaradsan siyaasadda kooxda gurgurte waxay ku doodeen baa la yidhi in bisha mey ay dhammaanayso muddaxileedka madaxda villa soomaaliya wixii ka dambeeyana taageerada dhaqaale loo arko mid ku dhacaysa jaabka shakhsiyaad muddaxileedkoodu dhammaaday bankiga adduunka ayaa la sheegay in kooxda riddada soomaaliya uu sannad walba ku bixiyo taageero dhaqaale oo u dhexaysa boqol ilaa laba boqol oo milyan oo dollar isqabqabsiga arrimaha doorashooyinka ee hadda taagan ayaa la sheegayaa in uu sababi karo in dhaqaalahaasi ay weyso xukuumadda riddada waxay tani ku soo beegmaysaa xilli mas-uuliyiin ka tirsan kooxda uu madaxa u yahay murtad gurguurtee loo sheegay in lagala laabtay fiisaha maraykanka taasi oo halis gelinaysa safaradii qorshaysnaa ee mas-uuliyiinta murtadiinta gaar ahaan xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe ee kooxdaasi oo la sheegay in bartamaha bishan abriil ay ku wajahnaayeen washington waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa faano oo sheegtay inay dishay in ka badan saddex boqol oo askari noloshana ku qabatay kornayl ciidan ciidamada fano ee ka howlgala gobolka axmaarada ee itoobiya ayaa xaddii shalay ku dhawaaqay in ay gacanta ku dhigeen kornayl ciidan oo ka tirsanaa ciidamada xabashida ee ku sugan gobolka goojam kaasoo ay magaciisa ku sheegeen dimlaash kuushito muuqaal muujinaya kornaylkan itoobiyaanka oo gacanta ugu jira ciidamada fano ayaa maalintii shalay lagu faafiyey baraha bulshada asris maari oo ah hogaamiye caan ah oo ka tirsan fano ayaa xaqiijiyey in kornaylkan itoobiyaanka ah ay ku soo qabteen howlgal ka dhacay gobolka axmaarada subaxnimadii axaddii shalay waxay wararku tilmaamayaan in tiro ka badan saddex boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada itoobiya la dilay oo ay ku jiraan saddex sarkaal oo mid ka mid ah uu ahaa kornayl ciidan ciidamada fano ayaa sheegay in saraakiishan ay ahaayeen taliyaal ciidan oo khibrad leh oo ka tirsanaa taliska bari ee ciidanka milatariga itoobiya laakiin magacyadooda lama shaacinin dagaaladan ay fano sida weyn ugu naafaysay ciidamada itoobiya ayaana ka dhacay magaalooyinka adid iyo guunji ee gobolka axmaarada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciro oo sameeyey xilka qaadis iyo magacaabid cusub markii ugu horreysay madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa sameeyey xilka qaadis cusub iyo magacaabis isaga oo shaqada ka ceyriyey wasiiradii beeraha biyaha isgaarsiinta iyo warfaafinta kuwa cusubna u magacaabay xubinta aadka loo hadalayo ayaa noqday barkhad batuun oo loo magacaabay warfaafinta maamulka barkhad batuun waxa uu horay u soo ahaa afhayeenkii xisbiga wadani xilligii mucaaridka ay ahaayeen markii dambena waxa uu noqday xildhibaan xilka hadda loo magacaabay waxaa horey isaga cisilay axmed yaasiin sheekh cali xubintiina cabdiwahaab caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka bulshada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadda islaamiga ah ee gado ayaa ku guulaystay in deegaankooda ay ka hirgeliyaan isbitaal dabooli kara baahida caafimaad ee ay qabaan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadda islaamiga ah ee gado ayaa ku guulaystay in deegaankooda ay ka hirgeliyaan isbitaal weyn oo ka kaafiya baahida caafimaad ee ay qabeen waxaana furitaankii cisbitaalkaasi ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan cisbitaalka laga furay deegaanka tuulo barwaaqo ayaa loogu magacdaray barwaaqo hosbitaal kaas oo dadka deegaanka ay uga maarmi doonaan insha allah baahidii caafimaad ee safarada dhaadheer ay u geli jireen walow alle caafimaadka u gacantiisa ku jiro ugu horeyn waxaa munaasabadan kelimad ka jeediyey sheekh maxamed ibraahim oo ka mid ah culimada deegaanka bismillahi alxamdulilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowm iddiin wasalim tasliiman amaa bacdu qaala allahu tabaaraka wa tacaala wa ina lanaa lalaakhirata waaluulaa allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay adduunka iyo aakhirada baa nagaa leh mar haddaan adduunna leeyahay aakharana aan leeyahay labadaba waxaa looga midho dhalin karaa oo labadaba ay noogu suuroobi karaan allihii milkiilaha ah oo labadaba iska lahaa inaan marti oogu noqonno asagana aan caabudno aan oga amar qaadanno wa amaa man khaafa maqaama rabbii wanaha nafsa cani ilhawaa ayuu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala qofkii ilaahay ka baqo subxaanahu watacaala naftiisana ka reebo waxa iyada jacaylkeeda iyo hawadeeda a ka reebo fa ina aljannata hiya alma'wa meesha uu aadahaya waa jannada taana waxaa lagu gudan karaa bitaqwa allahi tacaala sida ilaahay qowlkiisa ugu yidhi waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusraa ilaahay qofkii ka baqa amarkiisa iyo taladiisa iyo hawlihiisa oo dhan ilaahay waa u fududeeyaa haddii isbitaal la furahayo iyo haddii aan mataqaanaa adduunyo kala dhaqanayno iyo meel alla meesha tilaabadanada ficilkanaga uu yahay waa inaan ilaahay oga amar qaadano insha allahu tacaala markaasaan waxaan gaaraynaa sacaadatu dunya walaakhira wsala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin intaasi kadib waxaa munaasabadii furitaanka barwaaqo hosbitaal ee deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada geda ka hadlay maamulaha cisbitaalka cusub ee deegaankaasi bismillahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa muruudi abdiin sal allahu calaa sayidina maxamed haddaan warbixin yar ka dhiibo isbitaalka barwaaqo hosbitaal ee laga hirgelinayo degmada tuulo barwaaqo isbitaalkan waxaan muddo dheer dadaal ugu soo jirnay inuu deegaankan yeesho isbitaal looga maarmo isbitaallada loo aado dalalka deriska iyo maxaan kuuraday caasimadda soomaaliyaba loo aado in looga maarmo isagoo maxaan kuuraday u diyaarsan yihiin dhammaan qalabka shaybaarka oo bini aadmi lagu baaro noocyadiisa kala gedisan ay kumbuleed meesha ku yihiin waxaa kaloo maxaan kuuraday u diyaarsan baroscobi oo qalimada laysarka bini aadmiga lagu qalo noocyadiisa ugu dambeeyey iyo dhakhtarkii oo maxaan kuraday aqoon hufan u leh laysarka u leh waxaa kale oon u diyaarinaynaa inaan in laga helo dhakhtar joogto u ah mar walba meesha fadhiyo iyo qeybtii maxaan kuraday dhalmada hooyada iyo dhallaanka maxaan kura iyadana aan u diyaarinayno annaguna waxaan dad kasoo joogo deegaankan waxaana dooranay dhulka maxaan kuraday imaara islaamiya oo maxaan kuuraday aan ka dareenay degmadan xoogaa inay meesha ka jirto baahi caafimaad in aan buuxino midda ayada kaabaha isaga inaan buuxino inta ilaahay naga makaniyo subxaana watacaala maamulka iyo dadka deegaankana si diiran bay arrintaas ayadaa uga qayb qaateen oo nagu soo dhaweeyeen waana ku mahadsantiin anaguna waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala inta ilaahay naga karo inaanu maxaan kurada dadaal badan oo dheeraada aanu ku darno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka iyo kuwa gobolka oo munaasabadda goobjoogka ahaa bismillahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciina calaa umuuri dunya wadiin ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaah isbitaalka baahi baa loo qaba dhakhaatiirtiisa unbaan waxaan ku dari lahaa in dhihi lahaa wuxuu ilaahay idin baray ugu gargaara dadka qoladii la mahadiyana allah ka dhigo wax badan oo hadda kale oo iisii dhiman oo maaragta aan leeyahay waana soo dhaweynaynaa in badan oo badan oo kal iyo laab aan usoo dhaweynaynaa insha allah intaasaan dhehila wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd waani horta awalan ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale mahad kadib waxaa mahad mudan alxamdulilahi rabbi walaayada islaamka waxaa kale mahad mudan wiilashii dalkoodii iyo dadkoodii inay wax u qabtaan alxamdulilahi rabbi alcaalamiin isbitaalka barwaaqo duula barwaaqe inay keenaan usoo qabanqaabiyey ayagana waa u mahad celinayaa waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr allah idin barakeeyo dalkiini iyo dadkiini ayaad wax u qabateen alxamdulilahi rabbialcaalamiine waxaana leenahay dadku alxamdulilah wuxuu ilaahay subxaana watacaala uu siiyo inay ka run sheegaan ay ku shukriyaanna dee annaka ayaa nala ka rabaa mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala abaarti maanta annagu deegaankanagii uu webi ilaahay jahadiisa uu noo mariyey alxamdulilah haddana raxmaddiisii iyo roobkiisii ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey haddana dhakaatiir annagu naga dhalatay ee waxaan hawaase iyo muqdisho u aadi jirnay haddana maanta xafladeedii aan u fadhino annaguna intaas ayaa nala ka rabaa inaan garab istaagno marka insha allahu waxaan leeyahay hadalkan duulo barwaaqo isbitaalkeeda boqol kiiba boqol baan soo dhaweyneynaa waa roob abaar loo joogo oy adduunyada bolol u ahayd oo soo hilaacay bay la mid tahay waa soo dhaweyneynaa baahida loo qabana ayadana waxaan leenahay wiilashii in badan maskaxdoodu kasoo shaqeeyey maskaxdiina iyo xigmadiinaba ilaahay subxaana watacaala hala jiro walaaya islaamka ee u gogol dhigtay tuula barwaaq in laga furaa iyaduna ogolaatay oo u gogol dhigtay oo arrintaas soo qaadatayna maasha allah baan leenahay iyadana waa u mahad celinaynaa alxamdulilah rabbican anigu intaasaan leeyahay khaasatan waxaan leeyahay ree tuula barwaaqow raxmadda idinku soo degaysa ood arkaysaanna haddee qalbi furan qashuuceedii adaabteedii taqwadeedii annakaa nala ka rabaaya intaas ayada an aan is aragno alxamdulilah ana sii dhowaano oo inuu ilaahay subxaana watacaala uu noo siyaadiyo taasna insha allahu aan ku dadaalno daawada iyo alxamdulilah dhakaatiirtana waxaan leenahay birtooda iyo daawadoodaba ilaahay subxaana watacaala daawo ha noogu daro annagu waxaan bini aadankan waa isyelyeel waa ilaahay subxaana watacaala hanuunka iyo daawada ilaahay baa bixiyo ayadana ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ilaahaygiina makaniyey daawo ha noogu daro dadka hawaase joogo oo u bukay ha loo soo celiyo insha allahu meeshii loo soo celiyo midaan allaha nooga dhigo intaasna waa duco waan ku kabaynaa ilaahay subxaana watacaala ayaanu baryaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا الله سبحانه وتعالى بان مهدو علينا نمعدا ونسيي أو فرض بدن الله سبحانه وتعالى ويري وإن تعدوا نعمة الله إلا تحصوها إلهي سبحانه وتعالى نمعدا سان ولا مهد علينا هذا على بعد جد وحان مهد علينا qabaadii caafimaadka oo walaayada garbaarey gaar ahaan degmada tuulo barwaaqo maqarkeedu uu yahay walaayada garbaarey noo soo qaaday isbitaalkan sida xilkasnimada ah ee xilnimada iyo rixinimada ay ku jirto inay dadkoodii ay wax ugu qabtaan dalkoodana isbitaal ay maaragtay ka diyaariyaanna waa u mahad celinaynaa jazakum allahu khayr baan leenahay walaayada gobolka oo ayadana maaragtay ogolaatay in meeshaan isbitaal laga dhiso waa uga mahad celinayna jazakum allahu khayr baan leenahay waaliga gobolka iyo iyo maaragtay wakiilihiisa iyo maaragtay dhakhtarka guud ee gobolka maaragtay isagana jazakum allahu khayr baan leenahay talab fiican iyo dadaal fiican ka geystay maantana xafladda nagana soo qayb galay isbitaalkan maaragtay ummadda deegaanka oo mas-uulka ay ka yihiin sida maaragtay oo isbitaalka loo furahayo say maaragtay oola qayb qaataan farxadda una soo dhaweeyaan isbitaalka maaragtay shaqadiisa iyo furitaankiisana xarga ay oga jaraan jazakum allahu khayr baan leenahay kasoo qaybgalayaasha iyo odayaasha iyo maaragtay dhammaantood jazakum allahu khayr baan leenahay waa uga mahad celinaynaa ilaaha barakeeyo waxaan ku faraxsannahay maanta walaayada gobolka gedo gaar ahaan walaayada garbaharey in maanta laga maaragtay isbitaal laga furay casri ah oo maaragtay isbitaalkii loo aadi jiray dhakaatiirtii loo aadi jiray ama qalabkii loo aadi jiray meelaha fogfog sida muqdisho nairobi hawaaso meelahaas loo aadi jiray ama dadku maaragtay wadamaha shisheeye intay u aadaan xuduud baanaadka u gudbi jireen kharashka badan iyo dhibaatada badan ay maaragtay ula kulmi jireen baahida ayadayda maanta naga daboolantay oo walaayada garbaharey ee gobolka gedo maaragtay dhexdeeda maanta isbitaal casri ah laga helhaya iyo qalab casri ah iyo dhakhtar maaragtay aqoontiisu ay sarreyso baahidana uu maaragtay dadka ka daboolana jazakum allahu khayr baan leenahay ilaahay subxaana watacaala hanoo barakeeyo isbitaalka iyo dhakhtarka iyo qalabka iyo daawadaba ilahi hanoo barakeeyo aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhaweyneynaa jazakum allahu khayr baan leenahay waxaan marka sii maaragtay dardaarmaynaa an sii baraarujinaynaa qolada dhakaatiirta hawshooda iyo dadaalkooda ha sii wadaan wixii ay keeneen wixii kabaaqi ahna ha ku soo daraan ama xagga dhakaatiirta ama xagga qalabka dadka shacabka ah iyo maaragtay maamulka islaamka labadaba baahidooda ha u dheganuglaadeen baan leenahay harakada saas oo kale jazakum allahu khayr baan leenahay iyadaa meesha maamusho maantana xafladda way kasoo qayb gashay de isbitaalkan wixii dambe oo uu usii baahdo oo ama dayactira ama kawarqaba ama habeen ah saasoo kale ayagana waxaan leenahay hanoo dadaalaan degmadu maaragtay isbitaalka ha soo dhaweyso oo si fiican maaragtay baahideedii iyo maratay iyadaa lagu qabanhaya ha soo dhaweyso jazakum allahu khayr baan leenahay ilaahi subxaana watacaala waan uga mahad celinaynaa inta ka qayb qaadatayna saasoo kale waa u ducaynaynaa intaasaan kusoo gabagabaynaya hada wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن إلهي سبحانه وتعالى waa mahad iskale ilaahay maaragtay noo suuro geliyey maanta inaan ka qayb galno xafladan qiimaha badan ee maaragtay lagu furayo isbitaalka barwaaqo oo ahaa isbitaal maaragtay baahi aad iyo aad u weyn deegaanka ugu qabay waxyaalaha badan oo caafimaadka oo bani aadamka ugu baahan yahayna maaragtay in laga helayo aan maaragtay rajaynayno sida maamulaha iyo maaragtay haddaba sheegayeen marka hore waxaan u mahad celinaynaa ilaahi subxaana watacaala marka labaad waxaan uga mahad celinaynaa wilaayada gobolka iyo midda degmada kuwaasoo maaragtay gacan weyn ka geystay furitaanka iyo hirgelinta isbitaalkan waxaan kaloona mahad celinaynaa nuqabada oo ayaguna maaragtay gacan iyo maaragtay dadaal fara badan ayaguna u sameeyey siduu isbitaalkan maaragtay uu ku hirgeli lahaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa tiamka uu nagala joogo maamulaha hadda oo maaragtay isbitaalkan ka howlgelayo oo dhakhtar mukhtaar uu weeyahay ama maaragtay ugu talagalay maaragtay in deegaanka ay wax u qabtaan oo baahida deegaanka ee caafimaadka ay daboolaan ayagana waa u mahad celinaynaa runtii waxaan is leenahay isbitaalkan waa mid loo baahnaa waa mid qof kasta oo deegaanka kii maaragtay jooga iyo kii gobolka qaybihiisa kala joogaba uu baahidiisa maaragtay uu ka heli doono oo qaliimada uu baahan yahay uu ka heli doono gaar ahaan annaga hadda deegaanka ah waa isbitaal hooyada iyo dhallaanka u adeegi doono sidaan isleenahay sida maamuluhuba uu sheegay oo islaamihii dumarkii meelaha kale inay ku dhalaan loo qaadi jiray oo maaragtay dhibka kala kulmi jiray ama dhex ku dhiman jiray ama dhex ku dhali jiray inay markaan ka helaan dhakhaatiir iyo isbitaal ay ku dhalaan oo lagu xanaaneeyo waxa weeyaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay odayaasha deegaanka aadna waan ugu faraxsannahay waxaana leenahay cid kastoo gacan ka geysatay ajiri xasanaad allah ka siiyo annagana kiina anfaca allah ka dhigo wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ilaahay baa mahad iskale ilaahaygii khaaliq ahaa oo islaamnimada iyo iimaankaba nagu irsaaqay mahaddaas alle kadib waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa ciddii isbitaalkan ka shaqaysay agaasinkiisii iyo soo dejintiisii tuulo barwaaqo isbitaalka barwaaqo waa isbitaal aada iyo aada loogu baahnaa waa isbitaal baahi weyn looga qabay deegaanka marka ilaahay fadligiisa weeye ilaahay fadligiisa dadkii baahida loogu qaadi jiray meelaha fogfog haddii caawa deegaankii laga helayo aad baan usoo dhaweynaynaa isbitaalka iyo nimankii kasoo shaqeeyey oo dhalinyarada ahaay oo deegaanka u dhashay oo ugu talagalay in ay daboolaan baahida caafimaadka deegaankan ka jirto walaayadii iyo nuqbadii iyo naqiibka oo aada oga shaqeeyey in ay isbitaalkaas hirgelintiisa iyo codsigiisa iyo barnaamijkaasna aada iyo aad baan ayagana ugu mahad celinaynaa isbitaalka shaqeeyo oo lagu raysto oo allaha nooga dhigo marka aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa isbitaalka كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka jimciyadda ixsaan al khayriya ayaa mashruuc raashin qaybina ka samaysay deegaano dhaca wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose mashruucan raashin qaybinta ah ee ay samaysay jimciyadda al ixsaan al khayriya ka faa'iidaystay kun qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah misna la dhiban abaaraha dalka ka jira waxaana kunkaasi qoys lix boqol oo ka mid ah ay ahaayeen dadka degmada kuntuwaarey iyo deegaanada hoos yimaada halka afarta boqoloo qoys oo kalena ay ahaayeen dadka degan deegaanada duleedka ka ah degmada qoryooley ee wilaayada shabeellaha hoose ugu horreyn waxaa munaasabadani kelimaad ka jeediyey sheekh maxamed jamaal iyo sheekh mustafa asalafi oo labaduba ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara وquuduha الnaasu wاlxijaaraة عlayha malaa'ikaة khilaad shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ikhwaanii fi اllah ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa mahadsan kulankan khayrka badan oo lagu kala qaadanayo raashinka lagu qaybinayo walaalayaal waxaan idin leeyahay baddanka wixii lagu quudin lahaa baad qaadateen waxaa idinka dhiman ruuxda waxa lagu quudin lahaa baddanka waxaan meesha yaalo waxaa lagu quudiyaa baddanka lagu quudiyaa waa la cunaa waa la cabaa ilaahay aan ka cabsana subxaanahu wa tacaalaa ruuxda waxaa lagu quudiyaa iimaan iyo islaamnimo wey ruuxda waxaa lagu quudiyaa ilaahay cabsidiisa ruuxda waxaa lagu quudiyaa ilaahay daacadiisa ilaahay aan ka boqno subxaanahu wa tacaalaa salaadda aan ku dadaalno oo salaadaha aan tukanno oo ilaahay tawxiidkiisa aan baranno oo xaqa aan ku taagnaano aan ka tagno xumaanta iyo macaasida waxaad og tihiin maanta waxaan ugu baahi badannahay waa inuu ilaahay roobna siiyo subxaanahu wa tacaala ilaahay baan weyddiisanaynaa culayskan inuu naga qaado haadaa wabillaahi tawfiiq awalan ilaahay aan mahad celinno ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa waxyaabaha yar aan haysanno ilaahaana siiyey ilaahay aan u mahad celinno midda labaad waxaa loo baahan yahay dadka muxsiniinta inay ka qayb qaataan khayraadka socda markay dhibaatada dhacdo ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaalaa wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu ciddat lilmuttaqiin waxyaabaha jannada lagu galo waxaa ugu horreeyo aladiina yunfiquuna fi asaraa'i waaddaraa midda kale allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay mu'miniinta wayuطcimuuna aطacaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira marka aan khayraadka ka faa'iidaysanno walaalaheenna dhibaataysan nin kastoo u gurmado dadka halkaa fadhiya ee maanta xoogaagaan la siiyey waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa idinku filan bini aadan waxba idinma qaban karo allahaasi ku kalsoonaada ilaahay baa awooddiisii weyn tahay ilaahay ha la baryo in sha allahu tacaalaa ilaahay wax wayna sii doonaa ilaahay bini aadan anaga kaafiyo haadaa wabillaahi tawfiiq wasala allahu wasalaamu calaa nabiyina moxamed qaar ka mid a waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa iyaguna munaasabaddii raashin qaybinta jimciyadda ixsaan alkhayriya kelimaadkan ka jeediyey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan waxaan u mahad celinaa ilaahi subxaana wa tacaala allahaas rasuulkaana keenay goobtan qaaliga ah oo dadka muslimiinta oo marasta ah oo mucaawinada u baahnaay dad muslim oo muxsiniinuhu ay ku sadaqaysteen sadaqa aad iyo aad u qaali badan oo igu talagaleen inay walaalahood ku caawiyaan hadday tahay dad muslimiina oo muxsiniina oo ashqaasoo dadka caawinhayay iyo hadday tahay xarakadaba ee aad iyo aad baa maaragtay dadka loo gacan qabtay waa ilaahay fadligiis annagoo maanta si amniya iyo si maaragtay xorriyad ah dadkeenna wax u siisanayna waxaad xasuustaan markii kulaylku saanoo kale u dhaco dadku waxay aad iyo aad u danay jireen ooy ugu darrayn jireen hay-adaha gaalada ah kuwaasoo waxa ay keenayaan aysan nacfi u lahayn ummadda soomaaliyeed waxna u tarayn bal ay tacabkooda iyo diintooda ku fasahaadinayeen waxaa ilaahay mahaddiisa in la gartay dhagarradoodii iyo maaragtay dacwaadkii dulliga ahay oo ay ummadda ugu soo gembanhayeen ayagoo diintooda iyo dhaqankooda ka fasahaadinaya iyo dalagooda ayagoo siinhayay raashin aan taya lahayn oo ummadda aan wax u tarayn bal ayaga dhibaato ku ahaa waxaa ilaahay mahaddiisa maanta inaan joogno si amniya oo qurux badan in dadkii maanta raashin tayale loo siinayo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay abaarta inuu naga saaro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay guddigii golihii guddiga abaaraha ee xarakatu shaal mujaahidiin ee bariga afrika gaar ahaan gobolka shabeellada hoose haddeer aan joogna degmada kurtuwaarey walaalayaal halkan waxaa noo fadhiya dad tiradooda gaaraya kun qows oo looga talagelay in la siiyo badarka hortiina yaallo oo kale ah beriis digir iyo baasto iyo saliid iyo sokor ummadda meeshan fadhisa waxaa weeye waa ummad muslimiin ah ee mustadacafiin ah waxaan looga talagelay in habeen iyo maalin loo gurmado loona shaqeeyo maanta haddayna mar labaad aan ku soo laabanay kurtawaarey waxaan ku bixinaynaa kun qoys oo muslimiin ah oo la siinaya badar ka dar aan sheegay waxaan leeyahay marka muslimiintaasi ilaahay ha baryaano ummaddan culays allah ka qaado si guudna abaarta allah naga qaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya alxamdulilah mahadoo dhan ilahay u sugnaatay allihii naga dhigay dad muslimiina na siiyey nimcatulislaam waliimaan iyo nimcooyin badan oo aan soo koobi karin mahadda alle kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan guddigeeda gurmadka abaaraha oo beryahan howlo badan ka waday dadka hadday biyo qaybin ahaan lahayd iyo haddii raashin qaybin ahaan lahayd waxaan joognaa degmada kunturwaarey waxaan u joognaa inaan ka qaybinno raashin isugu jira bariis digir baasto saliid iyo sonkor raashinkaasoo ay bixinayso alixsaan alkhayriya raashinkaasoo loogu talagalay dadka abaarta ay saamaysay raashinkaas waxaa ka faa'iidaysanaya lix boqol oo qoys oo reer kunturwaare ah iyo afar boqol oo qoys oo reer qoryooley ah hal goob oo kunturwaare ayaan ku dhiibnay raashinkaas guud ahaan marka laysku daro waa kun qoys kun qoys ayaa ka faa'iidaysanaysa oo abaarta saamaysa marka waxaan leennahay ciddii la baxday ilaahay miisaankeeda xasanaadka ha u saaro ummaddii qaadatayna ilaahay wax baraka leh ha uga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu mandhar barako qabanna siiyo abaarta uu naga bixiyo ilaahaana deeqaaya marka ilaahay aan waxaan leennahay ilaahuw rabbiyow raxmaan uuna soo waraabi alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah allah ayaan u mahadcelinaynaa allihii noo fududeeyey shaqadan aan ku jirno oo ilaahay wakhtiga nagu qaadatay allahaas ayaan ugu mahad celinaynaa oo haddana meel fiican ay noo marayso gebageba intaas kadib waxaan mahad u celinaynaa cid allaale ciddii arrinkan maanta walaalahooda ugu soo gurmaday ka qayb qaatay intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaabulmujaahidiin oo maanta sida muuqata qayb ka mid ana gaaladii hankool ku haysa maca daalika haddana walaalahooda gurmad u fidinaya walaalayaal waxaa loo baahan yahay kolley meeshaan guddigii gurmadka abaaraha ee xarakada ay noo soo dirtay waxay noo keeneen raashiin marka raashiinkii nala siiyey waxaa laga yaabaa mid annaganala mid ah oo sidaanoo kale baahi ay u hayso in xaafadda aan ugu soo tagnay marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal waxaa laga yaabaa loorkaas bariiska ah xaafaddaada markuu caawa ku hoydo nin aan haysanin ayaa waxaa laga yaabaa inuu si gaara u fiiriyo marka waxaa loo baahan asagan inaad wax ka siidaan biidnillaahi tacaala maxaa yeelay sadaqadu sideedaba maalka ma nusqaaminso way kordhisaa insha allah warka badin maayo wakhtiyaanna haya waxaan leenahay ilaahay aan ka cabsanno aanna istaageerno bulshadii muslimiinta ahayd ee ka faa'iidaystay mashruucii raashiin qaybinta ee jamciyadda ixsaan alkhayriya ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda
ilmiye bashiir dhaayni kurtuwaare wagardegee kuntuwaare melka qaybaay bariis lamahaafe baasto kurtuunge sariir oona shanqaade maasha allah ilaahay aan ka mahadyaane weliyada islaamka nasiid insha allah magacaaga xabiiba kurtuwaare waa gartay kuntuwaare maanta waxaa soo gaaray jamciyada alixsaan alkhayriya bal ka war maxaa u qaybinayaa raashiin bariis digir saliid sokor baasta khayr ilaahay guul guul guul guul guul haliimsiide raashiin sokor iyoonay digir baasta umu sulaymaan diyaanka waalkee waa gartay degmo kuntuwaare maanta waxaa soo gaaray jamciyadda alixsaan alkhayriya bal ka waran maxaa u qaybinayaa
bariis digir baasto wilaayada islaamka maasha allah meel kasta ee joogan guul oo rajeynaa insha allah marka hore soo dhaweyn adoo magaca ku bilaabaya jiilaan waa gaade diyaanka waa halkee raaxuley waa gartay maanta waxaa joogtaa degmada kuntuwaarey bal ka waran maxaa u qaybinayaa bariis diir baasta saliid yaa nala siiye iyo sokor caafimaad iyo cumro dheere soo dhawo marka hore adoo magaca ku bilaabaya ibraahim macalim xasan diyaanka waa intee
bannaaney raashin baa la qaybanayaa ilaa galamtee guulka weela ilaa gaalada jibiye magacaaga saaq maxamed deegaanka abgur degmadeenna kurtuwaarey alxamdulilah ardayda mayka ma haysadaan wilaayada islaamiga nolol fiicana ku hadlay maanta waxaa ka mid ah bariis digir baaste sokor saliid bismillahi rahmaan raxiim maasha allah mahad ilaayaa iska leh kadib culammada kheyraa u rajaynaynaa ilaahay guulaasii raashoona oo aana siisay bariis ilaa digir ilaa saliid sokor aana siisay alxamdulilah kheyr allahsii guul allahsii magaa may leeday ibraahim deegaanka intee wey domral kurtuwaare degmada kurtuwaare kurtuwaarey waa hadeeray jamciyadda alixsaan alkhayriya bal ka warran meelka qaybaha geeginta maasha allah alxamdulilah nguro oo nadaf iyo sharaf leh waaam meelka sii markum bariis baast diir sariid iyo sokor khayr allah siiya jisaakum allah khayr cabdiqaadir shumaxmed yuunus deegaanka inteewo doomburaalow bariis iyo laysi iyo sariira laysi iyo bariisa laysi khayr badan mujaahidiinta ay siisi khayr allah siiya iyo magaa meleere ayrumaan hasan dakoyti jeerow darowti geege tuwaarey waa gartay kuntuwaare geege raashaal ka qayb yahay waa hadeeray jamciyadda alixsaan alkhayriya bal ka warran meelka sii bariis digir baasto saliid sokor ilaahay gacantii ontitii korayt kadhig magaaga melere masmie ismaan dakoyti jeerow darowti geege kuntuwaarey kuntuwaare meelka qayb yahay
bariis aye baasto aye sokor aye digir aye هل سكر على كدكو لا يا لو هيب انا كده يا نو هيب
قادم الشيخ احمد دكيماتي وشيخ هي ما انتو حاجه دكمده كنت واري بل كبر محل قيبنيا انت raashin raashin waxa kasto sariir sokor bur mujaahidiinta aye haa ilaahay khayr alla na siiyo ان سودو ما كان ابا مغا كبلاوي anigoo magacay cabdulaahi imaan deegaanka waalka waa jeerow وانتو حاجه وتا ان Degmada كنت واري بل كبر محلوسي raashin oo iga filan walaalaha kormagood ala ka dhigo gaalada ala jabiyo واغرتي waka بل كبر شعورك كبر maasha allah maasha allah dhib ma jiro alxamdulilah
marka hore soo dhawo in adan magaca ku bilaabaya cabdiraxmaan abuukar deegaanka waa halkee gargaal waa gartay maanta waxaa joogtaa degmada kuntuwaarey ee walaayada shabeelle hoose Een, degmada kuntuwaarey waxaa soo gaaray een, jamciyadda alxisaan alkhayriya bal ka waran maxaa luusi raashin bariis saliid sokor adiga magaca meelere abdewyaaro dakoyti harkuwaad loor sokore loor barise shanle sariire sokore kaaf digir ilaahay gacantis koraa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ufurow mid ka mid ah degmooyinka soo koraya ee wilaayada islaamiga ah ee baay haddaba maxaan kala soconaa horumarka deegaanka iyo sheekooyinka ku hoosduugan waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin amuurtaasi daaran oo loogu magacdaray baraaraha ufurow waxaana inoo haya bashiir muxiidiin abuu eyman
socdaalkani dhegayste waa kuu dalbarasho anna waa ii dalxiis ku soo dhowow ufurow magaalo hore u tallaabsatay tiigsi iyo horumar fogleyna ku taamaysa waxay dhacdaa waqooyi galbeed ee wilaayada islaamiga ah ee baay wax ka yar labaatan kilomitir ayayna u jirtaa magaalada qansax dheere inta aanan gudaha u gelin magaaladan waxaa si bilicleh kuu soo jiidanaya dhirta noocyada kala duwan leh ee ku hareeraysan deegaankan lagu daray xareedda roobka oo burqanaysa waddooyinka taasoo ka tarajumaysa baraaraha uu allaah ugu deeqay magaaladan الكواكب نجمنا نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب ufurow waa mid ka mida degmooyinka soo koraya ee dhaca wilaayadan waana deegaan leh sheeko gaar ah oo dadkiisa ugu qoran dhigaalada taariikhda inkastoo ay soo martay maraaxiil kala duwan xaaladihii qalafsanaa iyo duruufihii dalka soo maraynay qaybteeda ka soo qaadatay maanta degmadani waa mid laabtay safaxaadkaasi mugdiga ah waxa uu baryey waa cusub kadib markii ay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto goobaha lagu maamulo shareecada allah ee dhaca wilaayaadka islaamiga ah kadib markii ay dadkeedu kala dambayn iyo amni ku heleen neecawda shareecada waxay dhabaha saartay waddadii horumarka balse dhegayste midda cajiibka ayaa ah in dhammaan horumarka maanta ka ifaya magaaladan ay tahay mid ay gacantooda ku hirgeliyeen reer ufurow oo isku kaashaday khayrka iyo sidii ay u horumarin lahaayeen deegaankooda suldaan cabdulwaaxid macalin xasan oo ah suldaanka guud ee beesha luwaay oo aan kula kulmay magaalada ayaa soo dhoweyn kadib aan ka waraystay taariikhda magaaladan iyo sida uu ku baxay magaca ufurow iyo qaabka deegaan ahaan halkan loo soo degay bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacd ee marka hore soo dhowaada idaacadaha andalus bashiirow aad baad u mahadsantihiin saad noo soo booqoteen magaaladii waad joogtaan waad u jeedaan ufurow ku soo dhowaada mar labaad mar saddexaad ku soo dhowaadaan idin leenahay waa dhownahay suldaan cabdiwaaxid aadaa mahadsan tahay bal inooga waran magaalada ufurow ufurow horta waxaa la yidhahdaa guud ahaan deegaanka la yidhaahdaa waa gartay magaalada magaca gaar ay leedahay ufurow marka waxaa ku magacbaxay degmada deegaan ahaan guud ahaan ufurow bay ku magacbaxday teedii labaad ufurow waxaa la joogaa hal qarni iyo hooqaho baa la degan yahay magacan ufurow qaabka uu ku baxay ee inooga waran magaca ufurownio horta meel geed weyn ku yaallo oo riti bakhtaah yaallay meeshii ritiga ku baktiye ku ufuraya la yidhi ma garatay waa gartay marka nin socdaala ogrintii ugu baktiyey meesha beeraha dhexdood bay ahayd marka magacaasuu ku bahay oo furowda teedii labaad magaalada markii lasoo aruurinaya meelo badan bay kala degaayeen ciddaan tuulooyin yaryar bay lahaayeen tuulooyinkii markii dambe waxaa la isku soo afgartay in hal meel la isla soo dego oo magaalo laga dhigo ma garatee waa gartay kun sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii ilaa lixdankia la isu keenay dadkan magaalo ahaan la isugu keenay marka hore tuulotuulo meel gaargaa waxaa lagu kala gadgadanayay haye dadka di- reer diinsoor bay u badnaayeen meeshu isugu yimid dadka awfurow degan qaar diinsooray deganaayeen qaar qansaxdheeray deganaayeen qaar baydhabay deganaayeen qaarna ufuroway deganaayeen waa isu imaadeen markii dambe magaalada meeshii laga dhigay ganacsi baa laga bilaabay haye neefkii ugu horreeyey oo lagu gado meesha oo suuq la keeno kun sagaal boqol lixdan iyo labadii siina loo sheegay bay ahayd marka ilaa waagaas waa isku tashanayeen xal cid baa degan saad ula socoto magaalada haye cidda waa isku isku tashatay marka magaaladeeda inay wax ka qabsato magaalo waxay soo martay jiingaday ahayd burburkan oo dhan wax guri ah ku yaalla oo sar ah waagu markuu dowladda burburaysay laba qoloba ku taallay oo ganacsi hal ah iyo hal kale gana- meel kale ku yaalo marka burburkan markuu dhacay kadib wa- waqti dhowaan ku dhihi karaa bay isku xisaabtameen oo magaalada in laga bedelo dhismahan dhismo qurux badan loo sameeyo la isku tashado ganacsigii iyo jihaadkan magaciis ayay ku soo aanbaxday ufurow haye marka dadkeedan waa isku tashadeen ilaah baa ku mahadsan waxaa ku mahadsan jihaadkii markii bilowday baa ufurowna dhismo ku bilowday aad iyo aad marka dadka waa isku tashadeen nin kasta hadda ma- waad u jeeday guriga ufurow nooca uu hadda u yaallo waxay ku tashanayaan hadda in waddada ay sameeyaan Eh, inta kale waad u jeeday magaalada sii loo dhisay wax yar baa dhimanoo sanadkan abaar baa dhacday maw isaga iyadoo dhan inay la israacsiyay ahayd marka aad dhexqaaddo waddooyinkeeda iyo xaafadaheeda waxaad ka dheehanaysaa tallaabaqaadka iyo koritaanka ufurow dhawaqa qalabka dhismaha ayay dhegahadu maqlayaan halka dhismayaashii duugoobay dib loo dayactiray waxaa intaas oo dhammi sii dheer kaabayaasha muhiimka ah ee magaalada oo koraya maadaama korontada oo ah mid ka mid ah baahiyaha ugu muhiimsan ee deegaan kasta u baahan yahay waxay dadka magaaladan iyagoo isku tashanaya ku guulaysteen inay helaan koronto shaqayn karta afar iyo labaatan saac oo xiriir ah taas oo dabooshay baahidii xagga tamarta ee loo baahnaa maamulaha shirkadda korontada daryeel ee degmada ufurow ayaan ka waraystay shirkaddan iyo waxa ay deegaanka ku soo kordhisay
Ee, meel uun roogno meelay korontadii degmada ufurow ee shirkadda magacyo daryeelal arre ma iska talatay bulshada ganacsatada degmada ufurow alxamdulilah ilaahay nin suurta geliyey ee lama matoor waaweyn ayaa hagadanay labaatan lix kun lah ka gadi dhulka soo ka dhisayna may may ka gadnay toban kun doolara ka gadnay alxamdulilah korontadana labaatan afar saa ugu hal shay boqolkiiba boqol u faylay alxamdulilah ilaahay mahadiis asbaabta marka korontada afaraatan ka saaca uga dhigteen maxay tahay Ee, ma inka dhegnahay maadaama bulshada aan baahati ee, deegaanka mayl arhay kastoo bilaaridi koronto lan baahadi ayaa bulshada may ka talatay intii labaatan iyo afar saal laka waalo ee, ganacsatada oo mayl arhay yaada maalgalati yaa saas ka talatay xagga qiimaha inooga waran ee dadka ee, mise ayaa laga qaadaya ma saacad baa loo xisaabaa mise waa iska caadi maya saacad waaye korontada saacadu ee, saacadda mayba waxaa hadlaan walba oo korontada aan baahada saacadaa mar ayaa galade may ku kaxaase tumanka ku kaxaas Ah, ho- hobo tuman kubada toona may lanka dhawaay dhabacsiyada lanka dhawaay Ah.
marka ka waran isbeddelka hadda degmada kusoo kordhatan iyo markii ee, shirkaddan daryeel aad soo kordhiseen maasha allah hadda boqolkiiba boqol iyo faylata madii hore maadaama motoor yar saaranaay eeda maylaha ayaa lanka dhaboodi intii haddii korontada manaa dubaxbaan aan soo bidi safayle lanka reysidi alxamdulilah السماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا
goobaha waxbarashada ayaa camiran kuwaasoo iskutashi lagu dhisay ganacsiga ayaana ah mid kala socda badeecaduna waa mid aad u jaban laguna daray baahida caafimaad oo uu deegaanku dadkiisu dabooleen kuwaasoo lagu kala yimaado gobollada deriska ah qaybaha kale ee warbixinadeenna u furow magaalo cagta saartee waddadii horumarka iyo baraaraha ayaan ku soo qaadan doonnaa xaaladaha iyo isbeddelka sii kordhaya ee magaaladan ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا نحن النماء إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا